Sideebu adduunku noqon doona miyuu isku mid ahaan doona xumaan doona fiicnaan doona kitaabka quduska ah wuxuu yidhi ilaah indhahooda ilmo kasto ka tirtiri doona oo imashoona mar dambe ma jiri doonto oo mar dambeena ma jiri doonan murug iyo oohin iyo xanuun doona waayo waxyaalihii hore way dhammaadeen muujintii koow iyo labaatan saddex iyo afar kitaabka quduska ah ayaadaas daraadeed waxaad heli doontaa shaqo macno leh oo lagu qanco nolol bila jiro iyo rafaad ah nolol weligeeda ah oo aad farxad kula noolaatay reerkaaga iyo asxaabtaada miyaan rumaysan karnaa kitaabka quduska ah haa waayo ilaahay wuxuu haysta aawood uu ku fuuliyo ballankuu qaaday kitaabka quduska ah ilaahay yehoba keliya buu ku magacaaba kan qaadirka ah waayo quwaad aan had lahayn buu leeyahay taas awgeed isaga dhib uma aha inuu run ka dhigo ballankiisa oo dunida wanaajin doono siduu kitaabka quduska sheegay wax walba waa u suurtoobaan ilaah matayos sagaal iyo toban lix iyo labaatan ilaahay aad buu u raba inuu sameeyo wuxuu ballanqaaday matalan yehoba aad buu u doonaaya inuu dib u soo nooleeyo kuwii dhintay hataa kitaabka quduska ah wuxuu inuu sheegaa inuu nebi ciise bogsin jiray kuwa jiran sababto ah isagu aad buu u dooneeye inuu sidaas yeelo ciise si kaamiil ah buu ilaahay ugu dayday waayo aad buu u rabay inuu caawiyo kuwa baahan sidaas daraadeed waan aamini karnaa inay yehoba iyo ciise doonaayaan inay na caawiyaan sidaan ugu raaxaysanno mustaqbal wanaagsan baal ka fikir sidee buu ilaahay dunideenna u wanaajin doonaa jawaabta waxaa laga helaa buugga maxmaayadii laba kow iyo labaatan iyo laba iyo labaatan iyo daniyel laba afartan iyo afar